لله والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبلا علينا casharkii shalay meel baa adigu laygu yar baraarujiyey khaasatan nusqooyinka iskhilaafkooda oo aniga waxay taalay waa raqamka shan boqol iyo lix iyo labaatanka layd in yar raqam yar baa inoo dhexeeya xadiisyadu waa isla mid ee waa xadiidkii ama asarkii ninkii abu dabyaan ahaa oo cumar ibn alkhadaab ku yidhi kam cadaa-uk marka sheekha bukhaari waxay taalay xadahanaa qabiisa waana qabisat bnu cuqbata suwaayi kolleyna sheekhadii bukhaari kaba mid ahaa nusqooyinka qaarna way waafaqsanaayeen nusqo balaata looga badan yahay ayaa halkaas xadahanaa qutaybatu ay ku sugan tahay qutayba qutaybat bnu saciidna waa sheekha bukhaari qabisana waa sheekha bukhaari kolley sababtuna waxa weeyaanu nusqooyinka kitaabka ee makhduudaadka ah ayaa nusqooyinka qaarkood ay dhaceen qutayba ay dhacday dee nusqooyinka qaarkoodna san an hayaa dhacday dabacadkii kitaabkuna kolley ee ay madbaceeyeen la madbaceeye dabacaad kala duwan baa la madbaceeye alaa labada xaalabad eeta way ku sugan yihiin sababta makhduudaadka kitaabka ayaa dee bmatalan umuurahaasi ay kuba sugan tahay labadu waa laba sheekhood siqoo sheekhadii bukhaari ah laakiin xagga marka waxaan leeyahay walow taasi ay jirto in shaarixan dee keliya lahayiyo waxyaalahan kale koobane imaka yar muuqdee jiraan waxaan leeyahay sharaxyo kaamila uma hayno kitaabka marka horena oo kitaab uu yahay culimadu riwaayo badan ay u lahaayeen oo kutubta bukhaari marka saxiixa laga lasoo dhaafo dee kutubta ugu ahamsan bukhaari uu ka mid yahay bacda aljaamic asaxiix gees kalena marka la eego waxa uu kulansaday adabkiiyo jaanibkaas ah ee kitaabka jaanibkaa uguba mudan ee ugu taamsan yahay san muqadimadii uu kaba soo hadalay oo kutubtan kale ama ay adab u khaas yeeleen ama kutubtan kale xadiidka kitaab kaba mid ah waa ka wada taamsan yahay umuuraha uu kulansaday axaadiidiisuna ee axaadiida maqbuulka ama haabitka ah ayay mucdamkeedu ay tahayba haddana culimmadu hore oo dhami tacliiq iyo sharax iyo waxba kuma yeelan waxayna soo gaadhay ama laba hayo ama la maqlayba xataa maba jirto dee fadlahi samed baa malaa uba horeeyey dee imaka haddaba in laakiin markan kutubta taraajimta u laabano khaasatan kitaabka taadiib ulkamaal waa kitaab waxa weeyaan weyn oo waasaco kutubtan marka la eego usuusha lixda ah dadka ruwaadeedee kuba sugan ama usuusha lixda un maaha kitaabkeennana dee bukhaari kutubtiisuu raacaya lixdaa imaam wixii ay kutub leeyihiin ruwaadda kuba sugan iyaanay ahaaninba kutubtan usuusha ahe way tarjameeyaane bal waxa weeyaan waa kitaab tarjameeye kolley kitaab alkamaal la yidhaaho uu leeyahy cabdulqani almaqdisi saaxiib cumdat alaxkaam buu asal u ah sanbuu deeta tahdiib ulkamaal yihi kitaabkaasuu tahdiibinaya isaguna kutubtii ka dambeeyey asal buu noqday oo kitaabka xaafidee tahdiibu tahdiib iyo dee mukhtasarkiisan taqriib oo kale kitaabka dahabiye tadhiib isaguna la idhaha tadhiib oo kale iyo mukhtasaraadkiisa sida kaashafka uu leeyahay dahabi oo kale iyo waxa u asala kitaabka tahdiib ulkamaal waa kitaab weyna dabcadii hore muxaqaq ahayd walo imika mid ay isku celiyeen hu jiro shan iyo soddon mujallad baa lagu madbacay laakiin waa kitaab mutawafira oona kitaab aada u qayima dee waasacnimada ha lahaado dabacadka isku celiyeenna dee intaa way ka tiro yar yihiin ama ay bedeleen habkay u qoran yihiin kuna acmidada ay ku qoreen oo kale waxa uu dee kolley arrintiisu ay tay raawiga markuu tarjamaynayo dee kolley kuwa kale uu ka taamsan yaan leeyahay markuu raawiga tarjamaynayo wuxuu dhiganayaa sheekhiyadiisii iyo ruwaaddiisii wuxuu isku dayayaa inuu baltaam yeelo wuxuu sheekh lahaa ama raawi lahaa walow taasi kolkole yar mutacadir noqoto oo xaafidba sidaasuu qeyb uguba gaabsaday haddaba laakiin markan uu raawiga dhiganayo ama sheekha dhiganayo halka riwaayada uu isagu ka wariyey ama laga wariyay ay ku sugantay kitaabka kusugantuu soo dhigta marka muu soo dhigan qutayba riwaaye uu wahab ibnu ismaaciil kaba wariyo ma soo dhigan laakiin qabiisat ibnu cuqba inuu wahab kaba warinayo weliba ay ku sugan tahay bukhaari fi ladabi lmufrad ayaa uu kuba sugan yaho bal markaa waxaan leenahay dee dabacaad kol haddii nuskooyinkii maqduudka waxyaalahaasi ay jiraan dusha sare unbuu haamishka ruuxu ishaaranayaa inay nusto kale ay taasi dhacday bal kollay tan raajax yeelayaa waa inuu qabiiso yahay maqduudaadkii waxaba dhaceen sababtuna waxa weeyaan riwaaye qutayba can wahb bn ismaaciil kuma sugno kutubtaa dee umuurahan u cinaayootay taas wahb bnu ismaaciil oo moxamed ibnu qays kaba warinaya isaguna qabiisa kaba warinaya aladab lmufrad inay kuba sugan tahay tahdiibulkamaal bay nooguba sugan tahay bal qabiisaan leeyahay waa ka raajix ah waana saita alla laakiin taa kalena nusqooyinkii maqduudaadkii ayay barhkood kuba sugan tahay baabu tu'adati fi lumuuri tu-adadii waa kaadsinyihii deg deg la-aantii sabirkii iyo umuurihii in layska hubsadoon loo degdegin bal taasee horta aan lagu degdegin markaas bee bal in hubsiino laba la yimaado in la sabro aan la degdegina wixii bal layska hubsado taas buu bal wixii kuba yimi iyo inay khaslo aada u maxmuudo tahay oo la mahadiyo qiso ayaa inoo soo socoto cibro weyn ay kuba sugan tahay inay khaslataasi maxmuuda ay tahay laba mahadiyo ayuu baabkeedii yahay marka tu-ada kolkol in hamzada dee fadxisan way reebaanoo tudati waa laakiin atu-ada waa ata'ani cinda tawaquc lumur waa adigu deganaanta iyo degdeg la-aanta iyo hubsashada wax la yskaba hubsado taas bay tu-adadu tahay marka dee kollayna weliba markay umuurta aakhira aanay ahaynee caaqibadeedu inay maxmuud tahay aan hubno ee umuurta aakhira wixii aan ahaynba ee shaygan aada doonaysa inaad kuba dhaqaaqda ama aada samaysay ama umuurahan inuu bal caaqibadiisi way kaa qarsoontaoo mid la mahadiyo inaad tahay ama fiican caaqibadu iyo inaanay dee habboonayn kollay oo wax madmuuma ay noqoto labadiiba shay kaa qarsoon weeye marka taasi maxay keenaysaa bal umuurihii inaan lagu degdegine bal la sabro la hubsado oo kaadsiiyeiyo deganaan bal wixii lagu dhaqaaqaye lalaba imaniyo loolaba yimaado kolle rifqiguna gaar ahaan baynu hore u soo maray kolle taaba weeye waxaana tan dee lafti xadiis buu yimi alcajalatu min ashayطaan deg deg inuu shaydaan xaggii kaba ahaaday ta'anigan iyo deganaantan iyo hubsashada iyo kaadsiimiyuna kolle waa wax dee caaqibo fiican yeesha xadiid abu daud wariyey oo de bal maalan kolley albaniyana uu saxiix yeelo adigu bal ayaa waxaa laftigiisa isagu ahaa atu-adatu fi kuli shayin ama fi kuli amr ilaa fi camali اlaakhirati macnaa tu-adadu kaadsinyahaas iyo degdeg la-aantaas iyo hubsashadu shay kastaba macnaa wax fiican weeye oo la mahadiyo wanaagsan oo inaan la degdegin wixii aan camalka aakhira ahayn macnuhu waa maxay camalkii aakhiro caaqibadiisii waan oganahay waa shaygaa fiican markaa isaga in loo degdego kol haddii fursadiisa aada heshay waa mid la doonayo oo waabatan dee wasaaricuu ilaa makfirati min rabbikum iyo fastabiqu اlkhayraat iyo fii dalika falyatanafas ilmutanaafisuun iyo bal markaa waxaan leenahay umuuraha aakhiro iyada in loo degdego taasi waa shay madluubah bal dee waaba layna faray oo sababta waa maxay dee inay waan ognahay waxa ka ratimaya hadhow bal hadday ku dhaaftood ka seexato ama aad kadib dhacdoo kale wax weyn baa kugu dhaafaya haddaad u degdegtana khayr weyn baad kasamaysaa lakin wixii aantaa ahayn bal in la hubsado oo aan loo degdegin ee waxa weeyaan bal si deganaan iyo kaadsiiyo iyo taas taas buu baabkeediya wixii kusoo aroray laba tarjamo isku mida ayuu inoo dhigan doonaa bal ahar baa inoo bilaabmaya kollay cibro weyne ay ku sugan tahay waana kan xadaثana musa bnu ismaaciila qaala xadaثana abu hilaalin قال xdثna الxasن أنa رaجuلا توفiya وtaraka بنa lah وmwlا lah sanadku waaba kooban yahay dee xasanba ma dhaafsane laakiin qisuu soo naqlinayaa cibra ay ku sugan tahay muuse bnu ismaaciil atabudakina bukhaari sheekhyada uu kitaabkeennan wax kaga wariyay dadka ugu badan baabu kaba mid ahaa oo sayn hore soo maray dee saxiixiisana waa uu kaba wariya abu hilaalkan imika halkan inoogu suganna kolley magaciisa moxamed ibnu sulaym baa la yidhaah magaciisa moxamed ibnu sulaym alraasibi albasri waa nin reer basro ah waa nin bal matalan atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaa ka mida bal waa dee dabaqadiisu waa yar mutaqadim oo siqaara taabiciinna waa la mucaasarooday oo qoladu xaafid qolada lixaad ee ruwaadda kaba dhigo kolley isagu siduu kaba cabirana saduuqun fiihi lein waa nin run badan kale waa martabad martabada afraad iyo tagteen laakiin weliba cibaara raacsan martabada afraadna hoos ugaba dhigaysa marka xagga tajriixa iyo tacdiilka isaga khaasatan istilaaxiisa taqriib haddaan eegno ee yar dacfi ama maqaal ama liinna waa ku sugan yahay buu yidhaah marka aimo kala duwan way daciifiyeen laakiin imaamkii abu daauud oo kale iyo uu tawfiiqiya waahiqu yidhaah waa nin mukhtalafu fiihi ah kale dee waa inuu rijaasha xasanka noqdo mooyaane rijaashii saxiixa ma noqonayo saa daraaddeed buu albaanina saxiixa aladab xadiidkan ama aharkan aan hayno isnaadkiisa xasan ugaba dhiga waayo qeybtan saxiixu kuba sugan yahay haddaba abu hilaal baa wuxuu yidhi xadaana alxasan xasanku waa xasan albasri xasan ibnu abilxasan weeye imaamkii macruufka ahaa xasan baa noo waramo wuxuu noogu warramay ana rajula nin ayaa twufiya dhintay wa taraka wuxuu ka tegey ibnan inan lahu isaga u sugnaaday inan uu dhalay iyo wa mawlan lahu mawlo uu leeyahay mawladu dee waqtigaa hore addoomuhu jireen addoonka markaa la xoreeyo in kollay shaksi xoolo oo kale ahaa la iibsanayey la dhexlayay bal dee si bal matalan taas haa silco oo kale loola dhaqmayay kaas in ruuxu hadduu xoreeyo ibnu aadamnimadiisii iyo xorriyadiisii uu usoo celiyo oo kale waa abaal aada weyn iyo nicmo weyn buu u galay abaal weyn buu uba galay abaalkaa weyn ee uu galay dee isagoo ahaa xoolo oo kaleo la iibsado la dhaxlo laysa siiyo markuu insaanka dadkii kale laba midka ah waxa weeyaan wax milkeeye wax dhaqanaye dee isaguba xorta ah uu kaba dhigay kolley waa nicmo weyn nicmadaas iyo abaalkaas baa wuxuu keenay inay calaaqa jirto ka dhaxaysa ruuxii wax xoreeyey iyo ruuxii la xoreeyey calaaqadani waa abaalkan laysu galay ay iskuba lahaayeen taasba weeye marka calaaqadaas in waxyaalaha kaba ratimo kolkol waxaa kaba mida dee waa dadka horta xidhiidhkaasi ka dhaxeeye waxisu ah waana wax wala la yidhaahbaa ka ratimo oo sida nasabka oo kale ah dee lama bede lama iibiyo oo laysma siiyo oo weliba waa halkii ciddii abaalkan lahayd un baale cid kale ma yeelanayse iyo dee dadkiisii wa xataa xataa kaba ratimo hadhow kan mawlaa ah ee catiiqa ahaa lafdiga mawla labadaba waa loo isticmaalaa ka wax xoreeyeyna mawlo waa la yidhaha ka la xoreeyeyna waa la yidhaha saas bay kolkol culimadu markay kala farqinayaan kutubta mawlan min aclى iyo mawlan min asfal baabay ka cabireen min aclى waxay uga jeedaan waa kii xagga waa muctiqi kii wax horeeyey min asfal hadday leeyihiinna waa kan walow dee lafdiga ma lafdigan mawlan ilaa macaani labaataneeya uu usoo arooro oo xaaf ibnu xajar bal in fatxulbaari oo kale muqadimadiisa hadyosaari fasalka gariibka ee ugu talagalay lafdigan dee intoodaba uu soo ururiyo ama soo uu ku sheego haddaba in kan kalena min asfal markay leeyihinna waa kii la xoreeyey bal markaa taasaa jirto haddaba ninkan dee dafar lafdiga haddaan kuba socdo addoon buu markii hore ahaa ninkani xoreeyey abaalkaa uu lahaa bal markaas isagii markii uu dhintay waxaa dee ninkanoo roon mawlaha ah iyo inan uu dhalay oo u baahan in gacanta lagu qabto oo la rabeeyo oo bal taas yar la koriyo ayuu ka tegey faawsaa uu dardaarmay mawlaahu mawlihiisiibuu u dardaarmay bibnihi inankiisii inankii waa ilmo yar wuxuu u baahan yahay tarbiye iyo dee gacanku hayn iyo korin ninkanaa nin roona isagiibuu u dardaarmay oo dardaaranka uu dardaarmaya waa xagga tarbiyadiisii hadduu xoololaa xoolihiisii inuu u dhaqaaleeyo u dhowro isagiina koriyo rabeeyo falam yaluuhu ay falam yuqasir fii xaqihi weye ninkii mawlaa ahaa xagga inankan sayidkiisii inuu rabayntiisii iyo barbaarintiisii iyo edbintiisii iyo bal dhaqaalayntii dee wixiisii oo u ilaaliyo ina kumuu gabood falin macnaa si fiican buu u rabeeyey u koriyey wixiisii ugu dhowray oo u hayay falam ya'luuhum ay falam yuqa muu gabood falin weeyo kumuu gabood falin isaga tarbiyadiisii xataa adraka ilaahu qaangaadhay weynaaday wazawaja weliba markaasna tii kumuu dayne markii uu qaangaadhayna uu guuriyey wazawajahu waa u guuriyey faqaala lahu wuxuu ku yidhi inankii weeye waa weynaaday waanu guursaday wuxuu ku yidhi ninkii dee waxa weeyaan mawlihiisa dee mawlahooda ahaa jaisni lafdigani welihuna aada buu u badan yahayoo bal xataa ayn kutubtaa taraajimta haddaad aragto dee waa aynay dadkii aada u badnaa ee sooba islaamay oo kale dad badan oo dee intay addoommo ahaayeen la xoreeyey ama aabihii la xoreeyey ama awowgii la xoreeyey baa jiray aada iyo aad bay uba badnaayeen oo kuwaasna markaa xagga nisbadooda dadkii xoreeyey ayay u nisbo sheegtaan maaha inay isaga u abtirsanayaane waa qoladoodii oo fulan alqurashiyi alsahmiyi alfulaniyi taas baaba ah arrinkuna waxa weeye waa inuu walaha ahaa reerkani waa reerkaa wilaaye dee welihiisa lahaa uun isaga xataa ayaanu noqona aabihi ama awowgii haba noqdo barbarkaa taas markaa kol kol lama kala saaro kolna in badan waxay raaciyaan dee markay alqurashiyi dhigtaan bay mawlaahum daba dhigtaan waa kutubta taraajimta fulan hebel marka la idha ayaa mawlahama ujeedo ninkani saliibo maaha reerka nin ka dhashay maaha waa welihi oo kale dee kol kolna wala ayaa iskaba yimaadaa oo waa walaha cidqiga waa ka u badan wala nas-in wala islaamnimona waa yimaadaayo islaamnimadka xaggeedina weluhu ka yimaada iyadoonay addoonnimaba jirinoo macnaa nin baa waxa weeyaan soo islaamayo ruux baa sabab u ahaa dee islaamnimadkiisii sabab u ahaa ruuxiisooba dee uu gacmihiisa kusoo islaamiy way ama aabihii baa gacmihiisa kusoo islaamiya ama awowgii oo kale iyadana taas walaa jirta waa xidhiidh iyo abaan laysuba galay walaha walaa islaam ay kaba cabiraan oo dee markaasaa waxaa dhacdaba haddii aan kan reerkoodiiba de waa nin aan dadkaa u cinaayooda qaalooyinka ee dee si carbeedba aan ahayn oo meel kale kaba yimi waxaa reerkan welihiisan islaamnimo lahaa ama reer awowgiiba lahaa welihiisa islaamnimo ayaa loo tiriyaa bukhaariba waataan arkayno dee markaa magaciisa moxamed ibnu ismaaciil aljucfiyi jucfi waa reer carbeed oo taas bukhaarina carab ma ahayn bal awowgiisa dee marka la eego muqiira wixii ka dambeeya majhuusiya dad saasay ahayn marka waa de maxamed ibn ismaaciil ibn ibrahim ibn muqir ibn berdaziba muqiirahaas baa islaamay oo nin reer jucfa oo waali ka ah bukhaare ayuu gacmihiisa ku islaamay waatan loo tiiriyo aljucfiyo marka walaa islaam weeye walaa cidqi walaa xilfino waa jiraayo dee nin nin aanu yaanuba xoraynin bee ay isbahaysteen oo adigu la degayba markaa xilfi buu la galay oo reerkanuu la degany oo la qaadhaan baxaa la mag baxaayo taasoo kale iyagu kaba tirsanya oo kale waa wala xilfi taasoo kalena walow waa ku yimaadaayo ruwaadda qaarkood iyo aimada qaarkoodna walaha caynkaasa waaba leeyahay sadee sulaymaanu taymi imaamkaasoo kale reerkan dee welihiisana may lahayn cidqi in si kalena mayhayna waa la degid uu la degay baaba dee tir looguma nisbeeyo walaa islam oo bal matala markaa waa saddexdan walayaashaas halkii kuba yimaadaan bal markaa waxaa leeyahay ujeeddadu kolbay dee yarafkan mawla waa ku badan yahay baan leenahay oo xayiz waasic uu leeyahay marka arrin baa jirtana xagga walaha cidqigu markuu yahay haddii ruuxii la xoreeyey ee kii xoreeyeyna uu joogo ama sanoo kale dadkiisii haddii uu guursaday caruur buu yeeshay qaraabo kalu leeyo la garanayo dee iyagaa dhexlaya shaqo kuma laha qoladani abaalka ha u lahaadeena shaqo kuma laha laakiin cidba ma laha oo isagu cid u leeyahay ma jirto muctiqiisi uu dhexlaya muctiqiisi waa abaalkan buu ku dhexlaya laakiin waa marka aan cid la waaye halkii baytumaal iyo dad kala qaadan lahaayeen kan isagu xoreeyey ayaaba dhexlayo muctiq waa dhexlaayo inde waatan xataa dumarka oo kale inaanay haweene la idhaah waa alcasab oo maalka keligeed iska wada qaadataa waa ahlulfaradiya inay noqoto mooye ma laha dee casaba ta muctiqada ah mooyaane walaysa fi nisaai duran casaba ila alatii manat bicitqi raqaba oo iyadu casabay noqonaysaa binafsihaa markay cad ay muctiqo tahay wixii la wada wareegto kol haddaan cid kale lahayn oo bal umuurahaasna way kaba ratimaan baan leenahay oo waa waxyaala kaba dhasha haddaba wazawajahu wuu guuriyey ninki waa nin dee adigu xilkii uu ka soo baxay faqaala wuxuu yidhi lahu waxaa odhanaya ibnigii baa ninkii ku yidhi mawlihiisa ahaa mawlahooda ahaa jahizni yaanba bixi weey oo isahay alub اcilma alub اlcilma macnaha dee waxaan dalbayaa cilmi oo kolley jawaabta dalabkaa hore ayuu kan dambe kuba jasmsan yaho macnaa waxa weeyaan waa jawaabtii dalabke jahizni macnaa isii jahaaz iyo waa sahay iyo waxaa isahay weeyo iyo amba bixi muxuu doonayaa alub اcilma wey cilmi baan dalbaya ninkiiba wuxuu doonay markaa uu weynaado uu guursadayba inuu bal ama haba noqoto masaa'il ama si kaleba inuu cilmiga u dalbo dee ninkan markaa uu mawlahooda ahaana waa ninkan isagana soo koriyey malaa xoolihiisiina isagun baaba gacanta ku haya waa ninkaas sida fiican usoo koriyey usoo rabeeye uba dhisay markaasuu leeyahy jaha waxaan dee ku anbabaxo zaad iyo raaxilo iyo waxaa weeye aan meel ku gaadho cilmi baan doonayaa isiin fajahazahu isaguna waa qababaaliyo dee sahaydii iyo wixii u baahnaaya raaxilo iyaguu siiyey oo u diyaariyey faataa uu yimi ninkii waa inankii weeye caalima nin caalimu u yimi dee cilmiga dalabkiisa haddaanu ruux halkaa kaba helahayn ba dee loo baxaana kolley dee waatan ba dee xasi weyne kuba yimi waana dee duruqdii cilmiga laguma dalbayo ruuxu cilmigii xataa beledkiisa inuu cilmi kale kuba soo kordhisano kolley rixladii culimaduna dee waaba taa asal waxaaba ahayd rixladii nebi muuse uu socday in khadir oo kale iyo xataa uu khadib kitaabkan alrixla waa kitaab aada u qayima aada u shayiqa marka la eego akhbaarta uu ku sugan iyo waxyaalahaas oo kale iyo uu kuba ururiyey akhbaartii dadkii culimada ahaa iyo dee dhibaatooyinkii iyo rafaadadii ay la kulmeen iyo bal wixii akhbaartooda hayde waa rixleeye fasa'alahu ninkii wuxuu yimi nin caalimo fasa'alahu uu weydiiyey ninkii caalimkaabuu wax weydiiyey faqaala wuxuu yihi ninkii caalimkaabaa ku yidhi idaa aradt marka aada doontaan tandaliqa inaad tagto ujeeddadu wixii aada baranaysay waad baratay inaad socotood reerkaagii ku noqoto ama ad iga tagto marka doonto faqul lii idheh macnaa ii sheeg weeye faqul lii ii sheeg oo marka doonaysaa iska dhaqaaqenuune waa nin caalimo oo dee nasiixa oo waxa weeyaan markaa aada doonto inaad tagto faqul lii macnaha ii sheeg weeyaan inaad baxayso tegayso noqonayso ucallimka waan ku bari markaasaan cilmi talaan ku siin weeye waa nasiixadii kolley laiskula dee bal maalan kole caalimkiiba dee inuu dee dalabadiisi u nasiixeeyo dadkii kale ucallimka waan ku bari waxbaan kuu sheegay fa qaala wuxuu ihi dee markuu wax la joogay muddo xadara waxaa yimi minii xaggayga alkhuruuju bixin oo macnaa waxaa igu soo xaadiray inaan baxo waqtigan baxayay baa gaadhay weeye ee facallimni adigii arrin dee taa i yidhi ibaro faqaala wuxuu yidhi ninkii caalimkaabaa odhanaya itaqi llaha wasbir walaa tastacjil waa saddex kelimoo kooban laakiin waxay ka tegeen aanu jirin itaqi llaha ilaahay ka cabso ilaahay ka cabso dee taasna waa wixii uu ku amray u diran wuxuu kaa nahiye kaba dheero shareecadii waa u koobantay wasbir sabir macnaa in adkaansho iyo sabir yeelo walaa tastacjil ha degdegin maxalu shaahidku waa halkan wey walaa tastacjil inay tu-adadu ama ta'anigu waa cadamu lcajala oo inaan la degdegin waana ta aan sheegnay umuurta aakhira iyada waa loo degdegaa iyada waa taasoo de wasaaricu ilaa makfirati min rabbikum caaqibadeedii baan ognahay wanaagga ka ratimayaan ognahay haddii lala iman waayo iyadana waxaa ruuxa ku dhaafiyo xumida laakiin waa umuuraha kale o dhan bal horta iska hubsasho wey waa hubsiina hal baa la siista haddii dee taa la odhanayo manaa horta wa hubso oo ha degdegin qaala alxasanu xasan baa wuxuu ihi fii haada arrinkan waa saddexdan cibaaro ama kelimo waa saddexaa jumlabe ee uu ninkani ugu naseexeeye ee uu baray ninkii daalibka ahaa alkhayru kulluhu khayr dhammaantii baa ku sugan waxay ka tageen ma jirto umuurtiisii aakhira waa usoo ururiyey itaqi illaah bal dee nolosha adduunyo iyo xaaladeeda iyo sida uga dabaalan iyo waxaasoo dhanna wasbir walaa tastacjil buu ugu soo ururiyey fa jaa waa yimi ninka xaggii reerkiisii buu kusoo noqonayaa walaa yakaadu mana dhowaanayo yansahuna inuu iloobo sababtuna inama huwa inama huna hulaaثun dee cilmi badan oo fara badan hadduu sheego waxaba dhici kar lahayd inaanu koobin waaba saddex cibaaro itaqi llaha واصبر walaa tastacjil marka in intaa iloobo oo wax dhaqso loo xafidi karo dee ruuxii ilaahay waafajiye camalkeeduna waa camal ballaaran be laakiin wax dee intuu ka bato uu kala ilooboba maaha inamaa huna halaaث waaba saddex falama jaءa ahlahu reerkiisii markuu yimi ayuu nazla can raaxilati raaxiladiisii ayuu ka dhaadhacay waa habeen adugu ama balbalkti falama nazla daara markuu gurigii kusoo degay reerkii xaafadii yimi gurigiisii soo galay idaa waaba huwa isagii oo la kulmayo o arkaya birajuli nin naa'imin hurda oo mutaraakin ka durugsanna macnaa mutabaacid weeye can ilmar'ati gogol kulama jiifo haweeneydii waa maqsin waa aqal keliya waa maqsinkii wuu soo galay haweeneydii way hurdaa nin hurdana waa arkay ninku meel kulama dee gogol lama jiifo laakiin xujro keliya aqal keliya maqsin keliya ku wada jiraana waa ka durugsan yahay dhinac kale oo dee xujradii ayuu hurdaayeen lakiin aqal bay ku wada jiraan maqsin keliya ayay kuwada ayay wada hurdaan labadooduba way hurdaan idaa huwa birajuli naa'imin mutaraakin can lmar'a wayda waaba imraatu haweeneydii isna naaimatin naaimatun inay hurudo haweeneydina way hurdaa ninkuna waa hurdaa waa ka yar durugsan yahay laakiin maqsin keligiiya meel keliyay wada hurdaan qaala wuxu uhi ninkii dee kayraa qabatay hinaasaa qabtay waxyaalahana kuba yimi wallaahi baan ku dhaartay ma uriidu ma doonayo ma antadiru macnaa dee wax aan sameeyoon ahayn dee inaan waxaan wax ka qabta weeye ma antadiru maxaan la sugayaa bihaada waa arrinkan waxaan la sugayaa muxuu yahay waxa ii hadhay muxuu yahay ujeeddadu waa inaan dhaqsa ama wax uga qabtoon waxan farajaca uu laabmay ilaa raaxilatihi raaxiladiisiibuu dib ugu laabmay seeftiisiiyo waxaasaa halkaa u taalla falama araada marka uu markii uu doonay an yaakuda sayfa seeftii inuu soo qaato qoladii maytoosina way hurdaan inuu seeftii soo qaato ayuu qaala yidhi macnaa qaala uu xusuustay ku soo dhacay itaqi llaha waصbir walaa tastacjil waa nasiixadii caalimka ilaahay ka cabso oo sabir waa degdegin tii buu xusuustay weeye tii baa kusoo dhacday markaasuu joogsadayoo farajaca seeftii soomuu qaadane uu laabmayoo xaggii gurigiibuu kusoo noqday weli may toosin falama qaama calaa raasi haddaba markuu ninkii wax madaxiisii isdultaagay ninkiina waa hurdaa lama baraarugin ayuu haddana dee arrin kale kusoo kacay oo qaala wuxuu idhi maa antadiru bihada shaya ma antadiru ma sugayo bihaada arrinkan shayan waxaan waa arrintan arkay waxaan la sugayaa ma jirto calaqal wuxuu leeyahay arrinkani waa arrin loo adkaysto la aamuso lagu sabro ma aha ede waa kan ninkan in la dilo taas mabay arrintu tahay farajaca ilaa raaxilati haddana uu laabmay oo si uu seeftii usoo qaato raaxiladiibuu dib ugu laabmay falama araada markuu doonay an yaakuda sayfahu seeftiisi inuu soo qaato ayuu dakarahu haddana hadalkii xusuustay itaqi llaha wاصbir walaa tastacjil farajaca ilah markiina seeftii waa ka yimi oo uu soo noqday falama qaama calaa raasi markuu haddana ninkii dul yimi weli ma garanaya ninkii yaaraad ayuu istayqada rajulu ninkii baa toosay waaba ninkii soo koriyey ee soo hayay u dhisay bal taasoo kale ee dee abaalkaa weyniyo nicmada uba laha abihii yaribuu kaga dhintee falama ra'aahu markii uu arkay ninkii waa ninkii mawlaa ahaa inankii uu soo nolaabmay ayuu wasaba ilayhi xaggiisiibuu u booday waa ku booday weeye facaanaqahu uu qooro qooraystay waqabalahu uu dhunkaday wasa'alahu uu weydiiyo wuxuu ku yidhi qaala ma asabta bacdi dabaday maxaad la kulantay maxaad asiibtay maxaad faa'iidaysatay weyena cilmi dalabkiiba u baxeen qaala inankiibaa wuxuu yidhi asabtu waxaan asiibay oon anigu asiibay wallaahi baan ku dhaartay bacdaka dabada khayran kaiiran khayr badan baan la kulmay adiga dabada asabtu wallaahi bacdak asabtu waxaan asiibay wallaahi baan ku dhaartay bacdaka adiga dabada oo waxaan helay wuxuu aan laba kulmay annii anigu mashaytu waan socdayo alleylata waa habeenkan aan joogno bayna asayfi wa bayna ra'sika halaaa maraarin waxaan dhex socday seeftii iyo madaxaagaan saddex goor kolla waan tagaa waan soo noqdaa waxaan u tegayaa seef inaan soo qaato madaxa kaa gooyo haddana waan noqdaayo in seeftii iyo madaxaaga dhexdooda ayaan saddex goor saa u socsocday faxajazanii waxa i joojiyey oo dilka ma asabtu wixii aan nasiibay min alcilmi cilmigii aan soo kororsaday een helay ayaa can qatlika adiga dilkaaga iiga joojiyey oo macnaa waxaan helayba waa waxaa i badbaadiyey waa cilmiga waa lagu badbaadayo dee fadliga cilmiga iyo qiimihiisibaa inooguma sugan haddaba cilmigan soo kororsaday waa cilmigaa maanta aan kaga badbaaday inaan ku dilo taasba weeye kolley waa qaso cibro weyna ku sugan tahay xagga seexashada waxaa jirta kitaabkeennan dee si uu kutubtan kala duwan ee sunantaba u kala saaray sheekh albani raximah llahu tacaala buu saxiixu ladab iyo daciif ladab u kala saaray daciif ladab waa gaar horaan taa usoo yartaabanay bilowgii saxiixuladabna waa kitaab romba qaybtaa saxiixuladabkan aan filaya inuu reer urdun yahaybaa intaas sanad ma laha ayaa sharxay oo markaasaa wuxuu cibaaro soo naqliya uu leeyahay dee waxaan filayaana inuu ujeedo uun albaniya wuxuu faa'iideeyey oo sheekh anagii aan kaba faa'iideysanay in almawla sida maxramkoo kale uu yahay waa hadal ku sugan baan leeyahay sharaxa cawaaisha miy adigu bal ninkaasi uu leeyahay saxiixu ladabi almufrad yaanu magacaabin waxaan isleeyahy waana albania laakiin bal kolley taasi waxaad moodaa haddii dee arrinku siaan u fahmay uu yahay wax yar baciiday noqonaysaayo sax dee imika haddii ay haweeney tahay oo haweeneydani kii ay xoreysay ay tahay oo kale bal waaba waxaa la odhan karo ama intaa uu addoonkeedii yahaybe laakiin haweeneydan shaqaysku ma laha xagga marka la eega cidqi ahaanoo dee imika aabihii baa xoreeyey welihiisiina inankaa yeeshay iyadu dee zawjadiisii xaggaa dee wax maxrama iyo wuxuu u noqonayaa ma jirto taasi bal waa mid waana jiraan qolooyin kale oo dee bal matalan tacliiqiya kitaabkeenan kuba laho kaba cabiray dee siyaaqa un iyagoo leh iyo malaa xaalada dee waxaa ninkani markan uu guuriyey kollay ruux maxramkiisa u guuriyo ama inantiisiiya ama walaashiiya bal waa cid dee maxramkaasi ahaa oo dee tan baa keentay bal adigu waxa weeyaan taasna bacdigood iyagoo le dee siyaaqaa keenaya waa adigu ah xaggan khalwadan iyo wada joogan iyo taasoo kale waa ninkaa kollay dee reerkiina hayay ilaalinayay ee bal taas ahaayo nin xumaan iyo waxyaalaha meesha u seexday mu ahayne bal waa waxyaalaha barhkood waa tawjiihaan sida dee seebuu halkan ninkani uba seexdoo kaleya ay barhkood yar markaa jawaab ugaba dhigayaane hataa iyaba inoogu sugan bal waa hadalkan qiimihiisa horta dee cilmiga dalabkiisii iyo fadliga cilmigu leeyo waa kaa ruuxan waxaan kaba badbaadiyo inoogaba sugan tahay arrinta weyna dee bal cibaaraadkan saddexdaa mid kastaba gaar ahaanteedu waa nasiixo aada iyo aada u weyn itaqi llaha wasbir walaa tastacjil bal cajala la-aanta waa taa dee kollay hubsinaha halbaa lasusdabeelan jira bal markaa ayn wixii inaan la degdegin layska hubsado dee aduu markiiba ku dhaqaaqo isagoo ninkani wuxuu ula jeeday halkan u joogay xumaan aanay ahayna reerkii uu hayay ee uu ilaalinayu mas-uulka ka un ay tahay hadduu markiiba degdegu madaxa ka gooyo dee waxaa ka ratibilaan wax weyniyo taas oo kale cibaaradii ahayd ha degdegin caqibadeedii dee maxmuudka ahayd iyo degdeg la-aantii iyo hubsinada wax la hubsanayay baltaa ta'anigii de waa kaa caaqibada aad iyo aada u maxmuudkaa ayay yeelatay kolle waa qiso ay cibro weyni kuba sugan tahay baabu tu-adati fi lumuur waa tarjamo labaadun kolley axaadiid marfuucu inoo keenaya ama xadiid marfuucu inoo keenaya oo qisadaas dee laakiin baabkii unbuu soo celiyay oo waa tii uun macnihii aynu markii hore kuba soo fasirnayna weeye lafdigu xdثna abو mcmr qال xdثna cبdالوارث qال xdثna يuنس عن cبدالرحمن بن أbي بكرة عن أشج cبدالqyس qال lي النبي صلي النبي صلى الله عليه وسلم bal xagga sanadka abu mcmr waxaan filaya inaan hore usoo maray dhowr abu mcmarna oo laga yaaba kutubta way ku sugan yihine meelaha ay kaga kala galgalaan sanadka ayaa kala duwane kan halkan sheekha bukhaari iyo ah dee kolley muslim iyana meelaha waa galaaye waa cabdillahi bn camr bn abi lxajaaj baa la yidhaha alminqari oo dee waa nimala inuu curyaan ahaana waa suurtagal dee almuqcad baaba uu yimaadaa waa cabdillahi bn camrin cabdilwari bn saciid yunusna kolley waa dee imaam weyn oo qudwo ahaayo oo saalix ahaayo dee caalimna ahaa axaadiidiisu aad ba yaanay uga badnaan be yunus ibnu cubayd ninkii la odhanayo weeye ibnu dinaar bal ma taataaban karo qisadiisa iyo umuurihiisa ee kolley waxaan diin celinaya una siyara calaam nubala bal tarjamada uu ku leeyahay yunus ibnu cubayd waa dee marka waraciisii iyo xalaal miradkii iyo taqodiisiiyo bal umuurihii kuba sugnaa kolley waxyaalo badan baa kuba sugane waana mujaladka lixaad ayuu uba yimi ayuu ku sugan yahay khaasatan dabcada adigu waa mujaladka lixaad yunus ibnu cubayd tarjamada uu leeyahay bal waxaan leeyahay haddaad soo qaado waraacnimadiisa halkeed nin dhar iibin jirayna waa ahaa oo dee khazaaz malaa khaskii waxaasu iibin jira maalin baa waxay soo naqliyeen oo kutubta inoogu sugan dee umuuro ka badanna way ku sugantahe inuu meeshiisii dukaankiisii nin yimi reer shaamaha wuxuu doonayaa nooc dee mare uu magacaabay mutraf adugu bal uu magacaabay oo lacag buu ku doonayay afar boqol oo dirham iyo baabu kuba doonayay yunus baa wuxuu ihi may anigu mid waxaan hayaa laba boqolan hayaa markii de malaa intaasuna is idhaaheen baa waqtigii salaadu gaadhay oo dee iyagu waa kaasoo salaadiibuu u degdegay malaa masjidna waa tukanayeyba laakiin markii waqtigii salaadu xaadirtay uu ka dhaqaaqay meeshii intii uu maqnaa marka ayuu waa inan uu u abti ahaabaa ninkii mudrafkii kaga iibiyey ama maradii kaga iibiyey afar boqol oo dirham waa intii uu ku doonayay isagu markuu soo noqday buu arkay lacagtan dee ziyaadadee ku jirto xaggay ka timi buu idho wuxuu dee bahalkii baan intaa siiyey arrinkii baa la weynaaday oo ninkii buu u tegey oo ku yihi kan waa kii aan ku lahaa waa labada boqolowne ama dee isaga intaad haysata ayaan laba boqolna kuu soo celin haddii kalena iska soo celi ninkii baa qariibsaday iyo aboo kollay qiso kaleo intaa ka dheer ayaa deeta dhex marteen bal arrinta kale aada u qariibka ahayd waxay maalin buu nee fadhiga keenaa la yidhaha malaa dilaalkii uu dhiibay suuqii buu keenay inuu iibiyo deetuu yihi ninkii intaanad iibin ibra de minha min annahaa taqlib lcalafa maa lcalfa markaa biyadiha watansic lwatad macnaa marka hore ruuxu intaanad ka iibin imakaba u sheego ceeb bay leedahay ceebtii muxuu ka sheegay marka calafka loo soo dhiga dee cawskiiyo wixii dee weella uguma jiro ayay gembidaa intan buu ka dhigayaa haddii dee haddii uu intaa sheegi waayo inuu ceeb uu ninkii u qariyey oo kaleo taas intaasu leeyahy marka horeba ruuxa maha intaan intaanadka iibin ka beri noqo uga beri noqo wuxuu ley war ceebtaasay leedahay haddaad ku gelaysa ku gal marka inay calafkan ama wixii cawskiiya loo dhigayay ay iska gembido taas oo kale waa dee heerkay joogeen iyo waracoodii iyo waxaa dee ay kuba yeesheen magacaas badna ilaahay magacoodii ku sarraysiiyeen bal waxii kalena eegta kale tarjamadiisa yunus ibnu cubayd ibnu dinar alimaam alqudwa siyar baan wuxuu yihi cabdiraxmaan ibn abibakrat ibn waxa weeyaan waa ibnu nuf ama nufec ibn alxaarita saxaabigii la odhanayey taas weeyaan abu bakra ayaa dhalay cabdiraxmaane can ashaji cabdilqays reer cabdilqays dakarahoodii ashaj waa dee adigu tiisio waa nabar baa malaa wejiga kaga yaalay bal rasuulkaaba kuwa idlaaqay baa la yidhaahaa waana waxaan filayaa adumaa dameer iyo waxyaale ayaa isagoo yar ka haraatiyey qoobkii ayaa ad meeshii dee kuba tasirmay adigu nabar kuba yeelayoo haddaba reer cabdilqays ninkii dee ashadkoodii waa sayidkoodii odaygoodii wafdigoodii markuu yimina ninkii ugu mudnaa weeye bal islaamnimadkoodana dee waxa weeye ba raggii dee qaybta ugu ku horkacaya iyaga haddaba ninkaas baa wuxuu ku yihi magaciisa ashaj waa laqab e mundir ibnu caaidi ibn lmundir ibn alxaaris baa la idhaa kaley nuskadaydan halkan ama kitaabkan aan haya mundir ibn alxaaris baa ku qorane mundir ibn alxaariska awowgii buu noqonaya waa mundir ibnu caaid ibn lmundir ibn alxaaris taas baa uu yahay tarjamadiisa ashaj waa saxaabi marka waa reer cabdilqays ninkaas baa waxa uu ka warinaya qaala wuxuu hi ninkaasi qaala lii wuxuu igu yidhi annabiyu sala allahu calayhi wasalam ina fiika waxaa fiigaaga ku sugan la khuluqayni laba dabiico laba khuluqo yuxibuhum yuxibuhum allahu ilaahay jecel yahay waxaad leedahay laba khuluq baad leedahay oo ilaahay jecel yahay qultu waxaan ihi wamaa oo kugu sugan oo dee dabiico ku ah wamaa humaa yaa rasuulallahi maxay yihiin labadaa khuluqeen leeyahay rasuulka ilaahayow qaala wuxuu ihi alxilmu walxayaa alxilm waa nooc dee makaa halkii tu-adadiina waa iyadube ruuxu dulqaad buu leeyahay oo markaa ma degdegayo hore uma cadhoonayo cadhadiisuu qarsanayaa bal isagoo ruuxan dee waxa weeyaan u ciqaabi kara waxaanu ku sameeyo iskaba dhaafaya waa markaa to-anigii ama to-adadii waa dulqaad iyo walxayaa xushood xushoodkuna waa kaa rasuulka ilaahay inoo sheegayba inuu yahay alxayaa shucbat min shucab اliimaan waaba kaa xadiidkii kalena ahaa alxayaa laa yaأti ila bkhayr khayr iyo wanaagun mooyaane wax kale lama yimaado waxaa ka dhashaa waa wanaagun xeer haddaba labada khaslo ama labada khuluq oo labadaba ilaahay jecel yahay ayaad waxa weeye leedahay oo ilaahay kugu abuuray qultu waxaan idhi bu ihi qadiiman ma kuwa horeeyo ama uu ku horeeyo khuluqaasi dee imaka labay hayaba lakiin wata qadiiman kaana macnaa macnaa khuluqaas ama khasladaa fiican oo laba khasle ma mid horeeyu ahaa aw xadiidan oo ujeedadu ma wax aniga ilaahay marka horeba igu abuuray oo taasa mise waa wax dee mar dambe igu yimi oo dee anigu kasbaday oo waxyaalo taas aan kasbaday qaala wuxuu uhi qadiiman kaana qadiiman maya waa arin horeeyey oo abiico ku oo ilaahay kugu abuuray qultu waxaan idhi bu idhi alxamdu xamdu lilahi ilaah buu usugnaaday aladii ilaahaasoo jabalanii iguma dabiiceeyey weeye oo igu abuuray oo jibila waa dee abiicada iyo taasoo igu khalqay oo aniga dabiico iyo jibilo igaba dhigay calaa khuluqayni laba khuluqoo axabahum allahu ilaahay uu jecel yahay ilaahay dabeeco igaba dhigay kolley duruq baa inoo dambaysa xadiidku leeyahay bal horta dariiqan kalena waan raacinaya xadaثna عlي بن أbي hاشhم qال xadaثna إسmاعيل qال xadaثna سعيد بن أbي cروبة عن qتاadة qال أنه qاl ismaaعيilku waa ismاعيل بن إbrاhيم ama ismاعيل بن curya waa imaam dee kitaabkeena kuba badan iyo kutubtaba سacيidkuna سacيid بن أbي caruba hore inuu usoo maray oo dee abu carubahana mهrاan baa la yidhahye marka la eego xertii qataada waa raggii axaadiidiisa ugu aqoon badnaa ama ugu isbaat badnaayo min ahbat الnaasi fii qataada wey dadka kuwa ugu itqaan badan axaadiida qataade ayuu kaba mid yahay saciid ibn abi caruba waa ninda rijaashii kutubta lixdaaba sanadihii dambe ayaa ikhtilaad iyo xifdigiisoo xumi kuba yimaado de qataadana waa imaamkii macruufkaha ama caliy bn abi hashimkan sheekha bukhaari ah bal abu hashimkana cubaydullahi bnu dibrakh baa magaciisa la yidhaahaa waa nin dee dabaqada sheekhadii bukhaari ama dadkii atbaacu taabiciinta la kulmay raggoodii ugu waaweynaa waa imaam axmed iyo kolley sidiisa saduuq buu yahay barhkood baa dee kalaamyo waa jiraane laakiin kalaamkaasi kolley waa arrin kale oo waqtigii mixnadii adkayd ay bilaabantay ee maamuun bilaabay inuu dadka ku qasbo inay yidhaahaan qur-aanku waa makhluuq culimadiina lagu imtixaanayey barhkood lagu laayay dee isagii markuu dhintayna waaba dee halkii waa muctasimba ilaa uu ka dhimanayay tii waday oo adkeeyeyba waahiq baa isaguna halkii kiisii waday waa saddexdaa khaliifo ayaa isaga daba tegay ilaa waahiqa uu dambeyn uu joojiya mutawakilun baa kor yeelay dad baa ku dhintay ama sidooda ha loo dilo ama xabsiyadii iyadoo meelasha laga soo qaaday oo xidhxidhan yihiin oy quyuuddii kuba sugan yihiin ayay ku dhinteen sida dee buwaydi iyo rag lahaa ayaa ku dhintay rag gacanta dee raggan umarada barhkood gacantooda ay ku dileenna waa jireenbe bal haddaba dee dhib weyn bay ahdaydoo dee ninka sabra waa nin nin ka tegay buu ahaa dad baa dee ama markii ciqaab ay ka baqbaqdeen hadal la yidhi laakiin ninkan oo kale waxyaalahay dee bal kalaamku ugu yimi waxaan malaa muu odhan waa makhluuqe laakiin waa dadkii dee joogsaday qur-aanku makhluuq maha odhan waayo waa kuwan waaqifada ay dhahaan oo waa ka joogsadeenun wax laga yaabaa duruufay inay jireen oo rag dee isagaba ka waaweynba dee waxyaala ay kaba dhaceen si cali bnu madiniya rag lahaaye oo dee waxaa laga yaabaa inay macduuriin ku han wixii on qalbigooda kuma jirinbe bal kalaamka ku yimaada waa jaanibkaas waqfigan leeyahay fi lqur'aan ka joogsigaas iyo dee markii dambena noqotay kolle waa arrin dharo marka la eego ruwaadda iyo taa barkoodna buxuud ay kaba diyaariyeen asarka ay taasi kuba yeelatay xaggii ruwaadda iyo riwaayaadkiya bal ninkaasa weye wuxuu ihi qataada qaala xadahanaa waxaa noo waramay man laqiya ciddii la kulantay alwafda wafdigii aladiina wafdigaasoo qadimuu yimi clى النabiyi slى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahi uu yimi min cabdilqays oo qataada wuxuu leeyahay de isaga waa صaxaabi maaha waa taabici bal taabici weyn ma aha sheekadiisii qeyb dhami ee saxaabo saacana siyaba waxa ka wariye qayb dhami waa dadkii ka waaweynaaye taabiciintaabuu wax ka wariyaa de wuxuu le dadkii la kulmay wafdigii rasuulka ilaahay uba yimee reer cabdilqays dadkii arkay ayaa noo waramay u magacaabayo wakana wadakara wuxuu xusay saciid baa hadalka wata qataadatu qataada wuxuu sheegay abaa nadrata can abi saciidin alkhudriy saxiixa muslim sanad buu xadiidku ugu yaallaa waa bilowyada kitaabka kitaabulimaan bilowyadiisa wuxuu xusay oo uu sheegay waa ciddan uu leeyahay waay wafdigay la kulmeen waa abu nadrata can abi saciid alkhudri abu nadr waa taabici de abu nadrahaasna abu saciid alkhudri buu kaba warinayaa marka xadiidkani waa xadiid dee uu qataada warinayo abu nadra ka warinayo abu nadrana uu ka warinayo abu saciid alkhudri abu nadrahana waa dee mundir ibnu malik baa la idhaha waa nin taabici oo hiqa haddaba wuxuu yihi abu saciid can abi saciid alkhudri qaala qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu ku yihi liashaji cabdilqaysi reer cabdilqays dakharahoodii ama ashadkoodii ina fiika waxa fiigaaga ku sugan lakhaslatayn laba khaslo yuxibuhuma allahu ilaahay uu jecel yahay waxaana weeye wahuma alxilmu dulqaadkiiyo walanaatu waa tu-adadii kaadsiinyaha deg deg la-aanta kollay daaxayaaguna waa khuluq fiican bu hatanna waa khuluqa waataa baabkeeba inooguba baabaysna inaan la degdegin oo taas oo kale kollay qasa ayuu lahaay oo muslimna xadiidku isagoo dheer buu wariyey duruqna waa leeyahay kollay dee duruqdiisaasna waxaa ama dee riwaayaadkiisa la socotay wixii rasuulka ilaahi reer cabdilqays uu amray afarta ahaa iyo wixii uu kaba nahiyey iyo umuuro kaloo dee daba socotay taasoo uu rasuulka ilaahay iyaga dhex maray iyo bal taas kitaabkeenana aakhirka laakiin qiso dhan baa inoogu iman doonto uu ashaj leeyahay laakiin kitaabka aakhirkiisa weeye kolley kunka dee waa raqamka kunaadna way kaba sii dambaysaayo way inoo iman doontaa haddii ala yidhaaho laakiin waxyaalaha deganaantiisa tilmaamaya markii ay soo gaadheen baa la yidhaha iyagoo rawaxishoodii fuushan ay soo gaadheen ay yimaadeen madiino soo galeen oo la arkaa rasuulka ilaahayna inuu dadka uba sii sheegay min khayr lwafd dee wafdi aada u khayr badan uu soo socdo oo kale baa markay soo gaadheen ayaa iyagoo dadkii jacaylkii rasuulkii ilaahay ay u hayeen bay iyagoo gaadiidka ay wateen hagaajisan bal dee dharkii safarkaan iskaba bedelin bay soo wada yaaceen oy rasuulka ilaahay u yimaadeen salawaat ullaahi wasalaamu caleyh isaga uu hadhay ma soo degdegin waana sayidkoodii rawaxishoodii ay ka yimaadeen buu ururiyey rarkiibuu ka dhigay waa hagaajiyey raaxiladiisiibuu kala soo baxay laba maroo kuwii ahayd dee safarka uu kuwa soo galay isagoo si degan usoo socda ayuu uba yimi waana sayidkii qoomkao dhanba waa kaas si ay de dadkii kala yeeleenna deg deg walaba khayr ay kusoo degdegayeen jirto laakiin waa ka rawaxishii iyo gaadidkiiyo wixii uu hagaajiyey dharkiisiibuu la soo baxay isagoo ayar socda rasuulka ilaahayna dhinaciisu ayuu fadhiisiiyeyba oo markaasuu rasuulka ilaahayna ku yidhi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh arrinkan uu ku yidhi waxaa kugu sugan lakaslatayni yuxibuhuma allahu alxilmu wahma haddii dee alxilma wlanaata waaba icraaba aqbalid aan ka bedelayno khaslatayni daa ka bedelayno laakiin imakola labada wejba dee way soo naqliyaane haddii tan kale la yidhaahno wahum dee waxaan ka dhigaynaa un mubtada maxduufa khabarkoode alxilmu wlanaatu waa dulqaad iyo kaadsiinyo kollayna bal sababuhu taas baabay ahaayeen waana ninkaa dee bal waxa weeyaan dulqaadkaas laha kalaam hore oo uu rasuulka ilaahay weydiiyeyna waa ta aan soo aragno imikana waa kan inoo soo socdaba xadaana oo macnaah in labadan khuluq wax qadiima inay ahaayeen iyo dee wax cusub inay yihiin xadaana cabdullahi bn cabdilwahaabi qaala akhbarana bishr bn mufadali qaala xadaana quratu can abi jamrata can ibni cabaasin quratu quratu bnu khaalid baa la idhaha sadusi albasri waa nin hiqaa weeyaan oo saadiso kamida oo rijaasha kutubtan lixda aba in rijaashooda kaba mida abu jamrana kunyadiisa buu aada ugu shuhroobay waa nin isna min rijaali site nasr bnu cimraan baa la yidhaha dubaci laakiin kunyadiisan abu jamra ayuu aada iyo aada uguba shuhroobay waana nin hiqa oo dee isna dee min dee waxa weeyaan dadkii hiqaad ahayd ee rijaalu sita can ibni cabaasin qaala qaala nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi lilashaji ashaji cabdilqaysi waa reer cabdilqays ashajkoodii wuxuu ku yidhi ina fiika waxaa kugu sugan lakhaslatayn laba khaslo yuxibuhum allahu alxilm walanaat bal kolley riwaayan baa inoo dambaysaa aan riwaayaadkan xagga daraja ahaan iyo sanad ahaan aan laba sinayn walow qisadu ay dee mid keliya too kuwana ay nagaba filan yihiin bal dee ta iyada inooguba sugan waxa weeyaan xilmiga iyo alanaat iyo alxayaa waa akhlaaqda fiic fiican ee ilaahay subxaanahu watacaala jecel yahay taas iyadu waa mid fadiilo aad u badan oo dee uu saxaabigani leeyahy ashaju cabdilqays ama mundir ibnu caa-idna xadiidka way inooguba sugayin hadalkiisaa hore oo dibna inoogu soo noqon doonaa qadiiman kaana aw xadiiana rasuulka ilaahayna yihi qadiimana kollaytay tilmaamaysaa waxay akhlaaqdani dee horta waa hibo ilaahay bixiyo wey waa minxay iyo cadiyo ilaahay bixiyo bal xadiid baa wuxuu ku yimi ilaahay subxaana watacaala de waa idin qaybiyey akhlaaqdiina sida u arsaaqdaba idinku qaybiyey oo sidaa dee arsaaqdu ay tahay wax ilaahay dadka siiyey oo una qaybiyo mid dee uu badiyeiyo mid uu ku yareeye mid dhexdhexaadaba kifaaye uu ka siiyeyba ayay akhlaaqduna tahay hibaadkaasoo horta taas dee kaa abuurkii waa jira arrin kalena halkan uu saxaabigu weydiinayuu leeyahy qadiiman kaana aw xadiian macnuu waxa weeye khuluqu mid dee jibiliyiina waa jira ruuxan ku abuuran oo ilaahay ku abuuruu dabeeco ugaba dhigay iktisaabna u galaa oo siduu u gelaya waxa weeye ruuxu ama dadkaa fiic fiican la saaxiibitaankood ama iyagii ha laba joogo ha aqriya akhbaartoodii nusuusta iyo akhlaaqdoodiiya taasoo kale wuxuu ruuxu ka dabeeco yeeshay kasabkiisa ah bal dee tii isagu jibiliga ahayd baaba lasii hormariyaayo ruuxu ama dadka suxbada oosoo kale iyo diinta uu bartay iyo dee nusuustii iyo ama aqrintii iyo bal waxyaalaha caynkaasaa lagu hormariya tii kalena me waa lagu kasbadaayo khuluqu kaa fiican dee kaxumina waa taasoo kale mid jibiliya iyo abuurkaasna waa leeyahay waxaa kaloo uu leeyahay dee kaa muktasabka ah ee ruuxu uu kasbanayo taasna waxay uga baahan tahay dee isaga xirsi iyo ijtihaad iyo dee bal inuu dayasho ha noqoto raacid nusuustii uu raacaya haba noqotee wixii uu ka akhlaaq yeesho oo tan baaba dee suxbadu waa waxyaalaha faa'iidada badan ay leedahay ama dhibta kabaata ruux fiicnaa oo wanaagsanaa ayaaba dad xunxun buu la saaxiibaayo la joogaayo marka dambena akhlaaqdoodii iyo dhaqankoodii buu yeeshaa ruuxii marka hore dhaqankiisa aanu fiicnayn ba hadduu dad fiican dhex joogu la saaxiibu la joogu la mujaalasoodo asaaxibu saaxibun bay yidhaaheen ruuxa saaxibkii waxbuu jiidaa waa ku soo jiidaya waana kii rasuulka ilaahay jaliiska saalixa iyo jaliiska sayi-a mihaalkii fiicnaa ee uu inooguba sameeyo bal haddaba khuluqu mid wahbiyiina waa jiraa dee mid muktasabiina waa jira isagu tuu rasuulka ilaahay weydiiyeyna ma w anigii dee imaka aan ka dabeeco yeeshay oon kasbadoon markii hore aanan lahayne dee taas ba mise wax marka horeba ilaahay isii ugu abuuro rasuulka ilaahay shay qadiim u habuulo oo kaa deeta ilaahay deeta ugu xamdiyey nicmadaa weyne u isaga ugu nicmeeyey inuu qeyb fiican kaba siiyey akhlaaqdii fiicnayd xdثna qays بن xفs qال xdثna طالب بن xujayr الcabdiي qال xdثnي hud بن cabdاللahi بن سacdi samca jadh maزidة الcabdiية qal jaء الأshج bal waa qisadii unbaa inoo soo noqonaysa lafdigeedana in shaء الlahu taعaalى waan arki doonaa oo waa taa imakaan kaba soo baxnay ee xagga ruwaadda marka la eego imaka dhowr raawi oo iska wada cusubba iyada inoogaba sugan oo imaka halkan mid waxa weeye waa ninkan qays ibnu xafsiya sheekha bukhaari kolle waa nin reer basre ahaa oo kunyadiisana abu maxamed la yidhaaho reer tamiim ah oo xaafid ibnu xajarna wuxuu ka cabiray waa nin iqa walow malaa waxyaala ula gooni noqday uu jiraan kitaabka bukhaari maha oo asalka iyo kanba kitaabka waa ku suganyo riwaayo waa ku leeyahay kolley abu da-uudna fadaail alansaar kitaab le oo ansaarta fadaaisheedu leeyahay buu riwaayo kuba lahaa isagu ninku waa kaasba weeye kitaabkeenana xadiidkan buu kuba leeyahay kolley taas xadiidkan buu ku leeyahay tirmidina xadiid labaadoon kan ahayn oo uu ka wariyey waa jiraan waxaa markaa kaba dambeeya oo isagu halkan ah aalib ibnu xujayr alcabdi waa nin eeg nisbadani way nagu soo yar noqnoqonaysaa waxa weeyaan alcabdiyu waxay tahay nisbat ilaa cabdilqays reerkii reer cabdilqays aynu haynay imaka ka soo baxnay marka wax loo nisbaynayo ayay nisbadu san u timaadaa alcabdiyu ay u timaadaa kolkal naadir waa la arkaa kutubta alcabqasiyu oo macnaa labadii kelimo laysu geeyey cabdi iyo laysu geeyey qays oo dee naxti markaas oo loolowda nisbeeyo alcabqasiyo waayo waxaa la mid ah reer cabdidaar oo kale cabdidaar iyo reer cabdishamsi iyo labadaa reer ee qureysheed markay iyaga u nisbeynayaan labadooda isu geeyaanoo qolooyinkan reer cabdidaar sida muscab binu cumayr iyo loo nisbeeyena alcabdariyu baa timaadaa ra- baa kelimadii dambana ay kaga jirtay alcabdariyu markay noqoto reer cabdishamsina dee alcabshamiyu taasay u timaadaa cabshamiyu waa bimacnaa nisbatan ilaa cabdishams laakiin reerkan markay noqoto kelimadii horunbaa nisbadoodii qaadatay kolkol iyadoo laysu geeyo alcabqasiyo la yidhaahna way jirtaaye bal waxaan leenahay markaas kolley raggan dambe o dhan daalib iyo inta ka dambaysaaba waa rag bal matalan taas ee waxa weya haddaba bal markaa markaan leenahay ninkaa hore waa dee nin hiqaan idhe aalib ibnu xujayr horta kitaabkeenan xadiidkan unbu ku leeyahay wax kale kuma laha sida ninka ka dambeeyaba ama saddex labada ka dambeeyaba xadiidkan unbay ku leeyihiinoo wax kale kuma laha wax kaloo un kutubta kale kagaba leeyahayna xadiid tirmidi isaga kuba sugan bay iyagu saddexoo dambeba ay yeelan doonaan oo markaas waa inta kale kutubta kuba leeyihiin waana nin saduuqa aalib ibnu xujayr alcabdiyu ama isaga waana atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaa ninkan ka dambeeye hud ibn cabdillahi ibn sacd waayo waxaan u dhaafahayn meel kale kuma laha halkan unbay ku leeyihin kitaabkeenan xadiidkan bay kuba leeyihiine ninkan hud waa nin taabiciya kolley isaguna bukhaari fi ladab maaha bukhaariga kale ninka ugu horeeyunbaa bukhaariga kale ah ee qays ibnu xabsin oo isna riwaayo kuleh ninkan kitaabkeenan iyo tirmidi unbu wax ku leeyo xaafid ibn xajar maqbuul buu kaba cabira ibn cabdillahi ibn saacade laakiin ibnulqataan iyo dahabi iyo bal waxa weeye qolooyinkaasi dee waxaabay kaba dhigaan nin majhuulo inuu yahay waayo riwaayaadkiisu waa waxa la hayaabo waatan aalib ibnu xujayrun baana wax ka warinaya cid kaleo wax ka warinaysaa maba jirto taas weeye waa hud ibn cabdillahi ibn sacad ama awowgii awowgiisu de hud ibn cabdillahi ibn sacad baa la yihi waa awowgiisa hooye weeye oo hooyadii buu dhalay maaha awow waa sida dee kitaabka taadiibu kamaal ku sugan waayo halkan awowgiisa maziid alcabdi isagu waa saxaabi weeye aada u axaadiis yar xadiidkan iyo kaa tirmidi buu isaguna leeyahay magaciisa mazidat bnu jaabir ama mazidat bnu malik oy raajax yeelaan baabuu leeyahay waana nin reer cabdiya weeyaan oo de alcabdiyu mazidat xafeya alcabdariyu inay dhacday nushadan taqriibka haystee lakiin waa khada madbacadeedu maan filaya ee waa reerkan isaguna waana saxaabi isagu aada u axaadiis yar kan iyo kaa tirmidi ayuun baaba xadiidkiisa uu yahay huudna awowginima uu awoeyey waa xagga hooye ee meel kale maaha haddaba wuxuu yihi mazidat lcabdi qaala jaa ashaju ashaj baa yimi yamshi isagoo soconaya dadkiina waa ka dambeeyey wafdigii uu la socday haddaba u madaxda ahaa uu kaba dambeeyey waana kaa dee saa degan dharkiis ka soo bedelay alaabtii meel dhigay rarkii ka dhigay raaxiladii taas iyagu kuwa kale saa ma yeelin xata akhada biyadi nabiyi sala allahu alay waslam ilaa rasuulka ilaahi gacantiisii qabtay oo faqabalaha waa dhunkaday faqaala lahu nabiyu sala allahu alayhi wasalam amaa ina fiika waxaa kugu sugan lakhuluqayni laba dabeeco oo yuibuhum yuxibuhuma allahu ilaahay uu jeceliye warasuulu rasuulkiisu qaala wuxuu ihi markaa ashad baa odhanaya jablan jubiltu calayhi aw khuliqa khuluqan maci ma khuliqaana waa ixtimaalba ma jablan waa taa jibiladii weeye waa wixii ruuxa laguba abuuray akaana ma wuxuu aday dee sifadan aan kuba sifoobay labadaa khuluq jablan waa dabeeco iyo abuur jubiltu calayha aniga laygu abuuray oo dabeeco laygaba yeeloy wax laysiiyo oo marka aanan kasbana marka horeba igu abuurnaa aw khuluqan maci kale khuliqaana waa la arkaa in laguba dabdiyo oo amase dee kuwa la abuuray oo aniga macayga la abuuray kale laftigu bal waxaan leenahay sanadka ee maqaalkaa horeynu soo nognay raggaa lagu tiriyey inay majhuurin yihiin baaba sanadka inoogu sugan dacfi baa sanadka jira laakiin asalku waa inoo sugan yahi halkan kale matnigana markii hore waxaan soo aragnay qadiiman kana aw xadiian waxaanima u xoreeyo abuurkaygaba la socdayba mise waa waxaan anigu kasbaday halkan haddii aan xataa nidhaahno khuluqon maci ama khuliqa maci wax layla abuuray iyo jablan isla mid bay noqonayaan wax farqiga udhexeeyaa ma jirto jaanibkii kale waa maqan yahay bal barkood waa nakaaro matiga xadiidka ay kuba sheegaan oo dee arrintani waa wax keliya uun waayo maalan imaka oo labadii markaa lafdiga naftiisa ayay nakaaro kuba sheegaanoo haddii la yidhaha khuluqan ama khuliqa maci iyo jablan jubiltu caleyhi shay keliya un weeye riwaayadii horena waxay noo tilmaamaysay su-aasha dee mama wax kasbi oon anugu kasbaday oo anigu aan dee ku sifoobay unbaa mise waa le marka horeba dee cadiye ahaan iyo hibo rabbi subxaana watacaala uu isiiyo dabeeco iga yeelo hore iguba abuuray ahayd bal markaa taas weeyaanoo lafdigana yar waxaa ku sugan halkan ishkaalkaa yar ama inkaarkaa barhkood ay ku tiriyeen inuu munkar yahay xagga sanadkana maqaalkaasaa ku sugan laakiin asalkii xadiidku waa kaa muslim inoo wariyey waana lafdigii muslimba barhkood waan soo naqliyay nasaa-i aimo kalo waa inoo xadiidkaa inoo saxiixa qaala wuxu uhi la bal jablan jubilta calayhi oo eeg rasuulka ilaahay laadan uu yidhiyo idraabkani waxay tilmaamayaan labadan inay laba kala duwan yihiin lafdigana kuma kala duuna oo sida tii horea qadiiman kaana aw xadiian maaha arinku kaas waxaad kasbatay maaha ee waa wax adiga lagugu abuuray qaala wuxu uhi alxamdu lilah aladi jabalanii calaa maa yuxib allahu warasuuluh taas ilah baa mahad igu dabeeca igaba dhigay wuxuu ilaahay jecel yahay iyo rasuulkiisa kolley qaybtaa horean maanta ku yar raagraagnay kalaamkeedii halkan cashirka noo jooga allah subxaana watacaala aclaa aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub ilayk allahuma zidna